kuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee redio sangoni barnaamijka caafimaadka ayaa ah barnaamij toddobaadla ah hadahan oo kalena aad ka dhegaysataan idaacadda sangoni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba macartis dobley iyo nawaaxigeeda alaaba barnaamijka caafimaadka waxaa idinla socodsiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa barnaamijka caafimaadka intuu hawada ku jiro hadduu allaha agooda la idmo m c h ka xaafadda waa beri iyo adeegyada caafimaad ee uu bulshada u qabto dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
m c h ka xaafadda waa beri ee magaalada dobley ayaa ah isbitaalka howlgala deegaanka dobley gaar ahaan xaafadda waa beri waana isbitaalka ka aqabtira bulshada adeegyada caafimaad m c h kan ayaa muhiim u ah bulshada deegaanka dobley iyadoona ay maalin walba yimaadaan haween uurey ah kuwa nuujiya iyo weliba dadka kale haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka dobley oo ka warbixiyey adeegyada ay ka helaan m c h kan ayaa inoo sheegay in isbitaalka uu baahiyo badan ka aqabtiro hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa walay dhahaa magacayga isbitaalkan waa isbitaal horta aada iyo aada uu ku mahadsan yahay xaafadda wax badan uu qabtaa dad dabarey ahoona daawada gaday karin yaa usoo doonta daawada nooc kastoo ka helaa ama malaria ha ahaato ama tayfod ha ahaato ama maxayheeda ha ahaato isfiction ama dhiigga ha ahaado wax kastabaa la gabdhaha dhalay ha ahaadaan wax kastaba taa ilmaha waa laga caawiyaa dadka tabarta yar shaqlaha iyo wax kastaa laga siiyaa marka isbitaal aada iyo aada noo anfacay waay haddana inaan noola kordhiyo oo wax weyn noogala qabtaana jecelnahay markasta waan imaadaa haddaba ilmo cirbad idurayaan keenay maxay ahayda baahay xaafadda way iska baahi badan tahay dad aan daawada iska difaaci karinaa jiro dadka wuu ku xiryahay aada iyo aadaa looga daaweeyaa oo looga qadariyaa marka sidaa i nabadgeliyo waa kaltuume axmed caafimaadka ilaahay haaya ilaahay kas- ilaahay wuxuu maxaa dhihi jira ninkii caafiyo wuu caafimaadsan yahay ilaasana aniga nafsadeyda isbitaalka mar walba waan la xiriiraa haddaan uur leeyahay haddaan uur lahaynbana waan mar walba waan tagaa oo maxaa la dhihi jira dhiigayga iyo nafaqadaradii dhammaanna waan la socdaa aa wax alla wixii caafimaadka maxaa la dhihi dhakhtarku iisoo fara waan sameeyaa hadday maxaa la dhihi jira daawo ay soo siiyaan waan dhamaystaa inkastoo hadda haweenkana daawada inay soo qaadaan guriga iskaga dhex daadiyaan intaas aniga waan isticmaalaa waan isticmaalaa wax alla wixii laysoo faraaday waan waan isticmaalaa caruurdaad markaad maxaa la dhihi jiray xaamilada aad noqoto isbitaalka aad la xiriirta marka isbitaalkaana ku umulnaa ilaahay hadduu wax kheyr qaba na siiya dee is- waana u dhammaynaa maxaa la dhihi jiray tallaalka waan u dhammaysanaa waxay daawo iyo leeyihiin iyo adiga ilaahay subxaana qaadi kanala gargaaray annagana waan ku dadaalnaa inta al waqtigu macnaha takhtarka u dhaha la keena ilmaha lasoo tallaala dhaha waana keensanaa waana tallaalnaa ilmaha markay yaryihiin tallaalka lagu bilaa ilaa sagaal bilood miyaa waayo la tallaalaa waana u geynaa adiga waqtigii hadda nala nala dhaha bili-aadan waan lama daba marno waan u tagnaa le haweenka ilaahay kheyr ha siirto way barakeysan yihiin waxaa markale waxaan maxaa la dhihi jiray aan meeshaan fariin ugu dhaafaya inay isbitaalka la xiriiraan iyo maxaa la dhihi jiray goobaha caafimaadka ay tagaan ilmahooda iyo ayagaba naftadooda iyo ilmahoodaba ay u dadaalaan daawooyinka lasoo siiyana ay isticmaalaan ay iska daadinin dad badanoo iska daadinin aragnay ay iska daadinin si quman ay u isticmaalaan oo taqtariinka warkoodan ay qaataan saasaan ugu dadaalaya magacaygu waa maxamed yare ee oo jooga magaalada dhobley khaasatan xaafadda waagberi bismillaahi isbitaalka waagberi waa isbitaal muhiim ah oo xaafadda annada dhexdeeda ku yaala marka waxyaaba fara badan oo annaga muhiim noo ah ayaan ka helnay ilmaha caruurta nafaqadarada ee haysa daawooyin aan ugu helnay haweenka uurka leh oo alxamdulilah daawooyin ayagan fitamiinaad ahoo ilmaha uurka la xiriira ayaanu ka helnay marka daawooyin fara badan ayaan boqolkiiba boqol ka helnay waana isbitaal aad iyo aad noo anfacay waana farxad oo noo soo hoytay marka maasha allah alxamdulilah ayaan leeyahay qaabka ay noo siiyaan waxaa ka mid ah isbuuclaha ilmaha oo nafaqadarada ay hayso waxay siiyaan bahal ay bajaqla ay dhahaan way siiyaan ilmuhu oo waa la cabirayaa canuga markii la cabiro awooddiisa tayadiisa ayaa la ogaanayaa kadib daawooyin oo nafaqadarada la xiriira ay siiyaan haweenka uurka leh ayagana daawooyin oo bilcaanta marka ay uurka leedahay ay isticmaali karto oo fitamiinaad ah oo oo haweenka uurka aan waxba u dhimayn ayay siiyaan waxaa kaloo ay siiyaan ilmaha way tallaalaan tallaalka ayaa usii dheeraad ah oo caruurta aad baa loo tallaalaa marka dawooyin fara badan ayaan boqolkii boqol ayaanu ka helnay isbitaalkan m c h-ka ku yaala xaafadda waagberi runtii maxamedow muhiimad weyn ayuu leeyahay dhanka tallaalka ah maxaa yeelay mararka qaar waxay sameeyaan dhakhaatiirta joogta ee m c h-kan ee cusub ee ku yaala ee waagberi inay magaa xaafadaha ay soo dhexkacaan oo tallaalkii carruurta ay tallaalaan marka tallaalkuna waa muhiim caruurtu maxaa yeelay waxyaabaha jadeecada cuduraha saf marka ayay ka tallaalaan marka waxay ka tallaalaan cuduraha saf marka ah marka cuduraha caruurta tallaalka oo la tallaalay iyo caruurta kale isku mid maaha runtii cuduradan hadda oo sida jadeecada iyo hiiqdhaarta iyo gowracatada ayay ka tallaalaan cuduro aad u dhib badan marka boqolkii boqol farqi weyn ayaa u dhexeeya caruurta la tallaalay iyo kuwa aan tallaalka lahayn marka runtii waxaan leeyahay waa bishaaro waa m c h kan cusub waa muhiim aad iyo aad haddaan nahay bulshada ku nool xaafadda waagberi boqolkii boqol ayuu wax badan ayuu noo soo kordhiyey waxaa yeeli caruurtii fadhigooda lagu tallaalayaa marka qaar fadhigooda loo imaa marka qaar marka waxaan ku booqanaa caruurta waxaa loo sii qaadaa isbitaalka markiiba tallaalkii iyo alxamdulilah iyo caruurtii nafaqadarada ay haysa intaba daawada way soo helaan bilcaanta kole uur kale markay tagaan daawooyin fitamiinaad oo aad iyo aad u fiican oo aad u caawinahayaa la siiyaa kuwa umalaadka saasoo kale ayaga bilcaanta umusha waa la daaweeyaa canugiiro umusha asaga naftiisa daawooyin fiican oo tayo leh ayaa la siiyaa oo cunugaas aad u taabanaya la socda la xiriira marka waxaan leeyahay waa isbitaal muhiim ah oo bishaaro ayaan leeyahay isbitaalkan aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa maxamedow runtii marka intii aan isbitaalkan la sameyn horteeda caruurta aad iyo aad bay nafaqadaro u hayn jirtay oo nafaqadaradu aad bay u liidatay marka nafaqadaradu zaa'id ayay u saamaysay xaafadda waagberi hadda aan baan ka warramaa aniga nafteyda nin hadda oo degan xaafadda waagberi oo caruur kule aan ahay wallaahi oo waa baahi weyn ayaan u qabnay isbitaal marka isbitaal la-aanta alxamdulilaahi aad iyo aad baan ugu dhibaatoonay hadda markii isbitaalka noola sameynay alxamdulilah baahidii ilaahay wuu naga bixiyey wixii dantii aan lahayn ilaahay muraadkaana wuu noo sahlay tallaal fiican oo alxamdulilah muhiim ah oo casri ah ayaan helnay haweenka markay umulaan dawooyin ay helaan markay uurka leeyihiin waan geynaa oo dawooyin oo fitamiinaad fiicanaa la siiyaa marka boqolkiiba boqol wax weyn ayuu nagu soo kordhisay isbitaalkan dhammaan dadweynaha ku nool magaalada dhobley khaasatan xaafadda waagberi waxaan leeyahay soo booqda isbitaalkani ninkii aan ka warqabin ha kusoo xiriiro isbitaalkan lasoo xiriiro ninkii marka hore ogaayna sidii isi ka fiican hala shaqeeyo isbitaalka ha booqdo ilmaha caruurta nafaqadarada ay hayso dhammaan waxaan leeyahay inay la keeno m c h-ka si alxamdulilaahi looga caawiyo nafaqadaradaas bilcaan haweenka laftooda markay uurka yeeshaan aad iyo aad bay u liitaan oo cuntooda aad uma cunaan marka nafaqadari ayaa laftooda ayaa ku dhacdo daawooyin fitamiinaad ayaa yaala aniga laftay islaanta mar igoo lacdayaan geey daawooyin fiican oo alxamdulilah maasha allah ah oo islaanta hadda cunto kale ay ma cuni jirin oo cuntada hadda ay ugu furanto oo muhiim ah oo islaantii ay ugu raysataan ka soo helay marka waxaan leeyahay uun ku boorinayaa eh, dhammaan eh, bulshada ku nool dhoobley inay isbitaalkaas ay soo booqdaan haddii islaan uurle ay tahay haddii ilmo nafaqadara ay hayso ay tahay haddii tallaal ay tahay intaba waxaan leeyahay soo booqda isbitaalka m c h-ka ee waagberi Een, waa mid ka mid een, shacbiga ku nool ama ku dhaqan een, degmada dhobley een, khaasatan xaafadda waagberi Een, m c h kan yar ee xaafadahan ay haystaan ee waaberi Een, shacbi ahaan annaga waxtar ayuu noo leeyahay waxyaalo badan ayaan ugu kaaftoonnay oo aan ku aadi lahayn isbitaalka weyn Een, daawooyin fara badan oo aan gaari u qaadan jirnay oo safar aan ugu heli jirnay ayaan ka helnay caruur yarar yar oo fara badan oo lala wareegi jiray ayaa guryahooda meesha ayaa tallaal meesha ka hela haween fara badan oo uur ah ayaa meesha tagaan miisaankooda iyo caafimaadkooda iyo tallaalkooda waxooda ka helaan Een, ilmaha een, daadooda ay ka yar tahay hal sano ilaa laba sano oo nafaqa la'aanta ah miisaan bay saaraan kadibna cunigii loo u baahan een, cunigii u baahan micnaha een, nutrition way siiyaan nutrition wixii ah sida buskutka oo kale ay bixiyaan bahalkan jeeqle ay dhahaan soomaalida Een, waxyaalo badan ayaan ku hasanaa sidiiba dadka weyn hataa adalti hataa waa daawoy ka helaan shaqaale yar oo heer saraaya jooga dhalinyaro wanaagsan oo wax soo baratay Een, waa istaal aad tayadiisa uu wanaagsan yahay inkastoo uu yaryahay oo mch uu yahay haddana annaga wax tala ayuu nooleeyahay ka bulsho ahaan ee reer dhobley marka waxaan dhihi lahay Een, xaafadda waa beri bulshada ku dhaqan ee, socodkooda uu u batay inay aadaan isbitaalka weyn waxay ka heli lahaayeenna uu u yeelo m c h-ka ayagoona wax waa qarash gaari aan ku bixin ama sanaa gaari taxi aan qaadanayn bilaa lacag la-aan ay lugtooda ugu imaadi karaan isbitaalkaas shaqaale waqtigiisii joogo xaadir ah oo u heelan bulshadaas ayada inay u adeegtana meeshay dhowan tahay marka waxaan dhihi lahay waa istaal mudan in lagu soo xirto xaafadda dadka ku dhaqan reer dhobley khaasatan een, reer waaberi haa waqtiyadii hore een, ya- dabcan waxaa jiri jiray ilma marar qaar u dhintaanba nafaq darri ama lack of nutrition Een, siday u timaaday een, laantan yar ee caafimaadka waxaan helnay caruurtii nafaqa darrada u dhiman jirtay ama u ildarneed in ay gargaar caafimaad ay helaan oo nafaqa ah Een, ilmiyowgii ku bukoy xaafadaha ee loo waayay wax lagu nafaqeeyo ama nutrition wax lagu siiyo waxay heleen een, gargaar degdeg ah qaybta nutritionka marka way micnaha een, badanaa boqolkiiba siddeetan ama sagaashan baandhaha een, nafaqa darri weyn oo caruurta xaafadahaas noocaas haysa ma jirto waxaad arkaysaa isbitaalka markaad tagto een, dumar ilmo wada xambaarsan oo feel ku jiro oo micnaha raba inay ilmahooda ay helaan micnaha een, nafaqooyinka amasana waxyaalaha meesha laga qaadanayo ee ilmaha u wanaagsan marka een, waxaan dhihi lahay waa m c h aada u wanaagsan tayadiisa aniga qudhayda in badan aan geeyey caruur iyo dumar wada xaamilo ah qaarkood marka een, waa meel aad iyo aad micnaha u wanaagsan aan dhihi lahaa marka saan sheegayba een, m c h-ka asaga ah een, haddii aan micnaha een, qayb qayb aan u sheego waxyaalaha een, ay ka helaan een, bulshada ku dhaqan een, dhobley khaasatan reer waaberi een, kow adeega u koowaad waxaa weeye nutrition ayay helaan caruurta yaryar Een, waxay kaloo ay helaan haweeneyda een, een, xamilada ah daawooyin fara badan oo tayo leh markay dhalaan iyo markay xamilo yihiinba caruurta yaryar oo ayagana sidoo kale xanuuno qaar uu jiro een, daawooyin bay ka helaan Een, bulshada dadka een, rayidka ah ee weyn daada ah ayagana sidoo kale daawooyin ayay ka helaan tallaalka ayaa la mid ah micnaha caruurta inay helaan tallaal marar qaar haddii ay micnaha een, ay waayaan een, shaqaalihii meesha joogay ama dhaqaatiirtii halkaa ku sugneed wax macluumaad ah ama qofka asaga bukaanka waxay uu qaban waayaan een, waxaa suurtagal ah inay ka helaan waraaq micnaha een, oo codsi ah oo ay u dirayeen isbitaalka kale weyn oo sifa micnaha qofka bukaanka wax looga qabto oo ma ay u gudbiyaan sifa micnaha caafimaadkiisa uu noqdo mid dhamaystiran marka n m c h-ka bulshada reer dhobley khaasatan reerbaberi waxaan aan ugu baaqi lahay inay micnaha keenaan caruurtooda iyo dadkooda bukaanka ah waa goob aan micnaha ganacsi aan ahayn oo bulshada hadda aan wax qarash ama lacag aan la weydiinaynin marka waa arrin wanaagsan daawooyinkii aad ka heli lahayd meel kale ama qarash ah laga yaabaa inay wanaagsan tahay tan oo in ay ka tayo badan tahay oona qarashna aan lahayn marka bulshada ha kusoo dhawaato amsajka intaan ogeyn intii hore ula socotayna ama la shaqaynaysana waxaan leeyahay sife micnaha ay iyo waxbarashada aan ii sheegay muxuu ahaa caafimaadkooda uu sii ziyaado ilaah baa caafimaad haye inay ay la shaqeeyaan isbitaalka iyaga oo mar alle markay ilmahooda ama dadkooda kala xanuunsan ixtiraemaan markiiba si dhaqsi ah emergency ay u keenaan mchkii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga naftadeeda waxaa uga dadaalaa markii kaleeto oon ur yeesho oo maxay aheeday aniga caafimaadkayga markaan ur yeeshto kaleeto waxaan tagaa dhakhtarkaan la kulmaa wax walba xil walbo macnaha tallaalkii oo macnaha hooye ay lahayd aan soo dhamaystaa macnaha markii kaleeto oon dhalo oo cunuga aan dhalo ilaahay wax kheyr qaba isiiyo maxay aheeday waxaan sameeyaa dhakhtarkii cunugii dhakhtarkaan ku celiyaa lixda bilood oo talaalkeed saddex bilood horaan geeya kadibna lixda bilood oo talaalkan u dhamaystiraa haa aniga xaaladeeda waan la socdaa mar walbaba waan tagaa maxay ahayd markii oo kaleeto oon caafimaad darro kaleeto aan dareemo oo dhiigyari oo kaleeto ama wadna garaac ama waxyaalo kaleeto aan iska dareemo waan tagaa dhakhtarka waxaan soo qaataa daawooyin iyo wax walbo filimbooyin iyo waxa lagu soo xiraa daawooyin nafaqooyin oo maxay ahayd dhiigga soo celiya waxaasaan qaataa marka saas baan macnaha ugu dadaala xil walbaba oon caafimaadkayga ula socdaa u kormeeraa haweenka iyo dumar ragga iyo dumarka markii la dhaho dumarkaa badan xilli walbo caafimaadka dhakhtarka xilli walbo haweenka u badan waayo ragga maxay ma umulaan ma dhalaan macnaha waxyaalo kaleeto malahan laakiinse dumarka xilli walbo waa hooyo way dhalaysaa way walacaysaa way xanuunsanaysaa xilli walbo dumarka u badan dhakhtarka inay dhaqaatiirta la kulmaan xilli walbo ay la u tagaan oo maxay aheyd warbixin ay kasoo qaataan ka caafimaad ahaan ay la kulmaan oo dhakhtarka u imaado marktar heelaa imaado kale markii la dhaho way aadaan way u tagaan dhiigooda guud caafimaadkooda xaaladahooda ay la soo socdaan siyaalahaas kullin walbo maxay maamooyinka hadda waxaa u badan dumarka dhaqtar hadda markaad tagto isbitaal oo kaleete maamooyinka u badan waa meel kas maamada waa ujiiftaa oo maamada way walacaysaa waa xanuunsanaya dhiig baa lagu shubayaa maxay yeeday dhaqaatiirta hadda markaad tagto kale haweenka u badan ha aniga xaaladeyda caafimaad xilli walbo markii macnaha aan salata anoo hadda maxay aheeday aan xamal lahayn waan tagaa waan la soo xiriiraa dhakhtarka macnaha wixii warbixino iyo wixii macnaha caafimaad iyo wixii macnaha oo talow isoo siiyan waan isticmaalaa oo waan fuliyaa maxay waxyaalahaas korto waan sameeyaa dhakhtarka xilli walbo dhakhtarka waan la kulmaa daaq ibraahin aan ilaahane waan uga qabtiraa sokorta kow dhaymada xanuunaha badan oo malaariyada tifowga adiga xanuunka badan oo malaariyada ama jinjirada ama naagaha dhalmada waxaas dhan waan uga qabtiraa gaari istaalka caruurta kulligu naga haqtiraa wax dhan waxaan istaalka horta waxa wax naga haqtire daawadii aan meel yar u doonan jirin horta wuu naga haqtire wuu noo soo dhaweeyey daawo joogte iyo shaqaale haygan iyo waxaan ku haysanaa gabdhaha uurka la tahaa marka meel dheer aadin jirnay hadda ma aadino xaafadda waa berigan keensanayna istaalkan keensanayna marka daawada waxaan u helnay caafimaad badan aan ka helnay daawada shaqaale fiican oo loo duceeyey aan nooga shaqeeyaan oo heegan eh marka saacadda arabta aa heli dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijkeena caafimaadka barnaamijka waxaa idinla socodsinaya anigoo ah maxamed cali samow dhanka kale cabdixakiin cabdi digaale oo ah madaxa m c hajka waaberi ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee isbitaalka iyo adeegyada caafimaad ee ay bulshada u fidiyaan xaruntan waxaa la dhahaa waaberi health center waxaa gacanta ku haya hay-adda i m iyo wasaaradda caafimaadka ee jubbaland si guud markaan u dulmaro xilliyadii adeegan ay soo bilaabeen tiimkan caafimaadka waxaa la soo bilaabay labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaas waxaan ku shaqaynaynay outreach adeega guurguuree caafimaadka la gaarsiinaya tuulooyinka iyo xaafadaha kadib waxaan helay xaruntan caafimaadka oo xarun dowladeed ahayd oo xilli hore la aasaasay oo dhismaheeda iska dayacnaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii bishii saddexaad baa ayaan ku soo wareegnay xaruntan caafimaadka oo la dayac tiray xilliga wixii laga bilaabo waxaa adeegyadii caafimaadka looga helaya si joogta marka waxaa ka mid ahaa adeegyada ay bixiso xarunta caafimaadka waa beri adeega dhalmada oo xilliga hooyada uurka leedahay la tacaalideeda ilaa intay ka dhalayso ilaa ay ka dhasho haddana kadib markay dhasho waxaa kaloo ay bixinaa adeega tallaalka carruurta ilmaha yaryarka ah oo markay dhashaan ilaa uu tallaalka ooga dhammaanayo waxay kaloo bixinaa nafaqadarrada heerka dhexe ilmaha nafaqadarrada liidata labadaba waa laga bixiyaa meeshan ilmahaas yaryarka ee shanta sano ka yar ee u baahan nafaqa celinta adeegaasna waa way bixisaa xaruntu adeega bukaan socodka oo dadka waaweyn iyo carruurta yaryarka iyagana waa adeeg laga helo xarunta caafimaadka waa beri waxaa kaloo yaalla farmashigii oo dawadii ay leedahay xarunta waxaa ka howlgala shaqaalo koru dhaafaya ilaa sodomeeyo xaruntuna waa xawran dawli ah oo shakhsiyaad male marka si guud haddaan intaa kaaga warramo waa intaas wallaahi kolley haddee baahidii loo aas-aasay baa ahayd inuu adeega caafimaadka ka haqabtiro xaafaddan waa beri oo xaafadda ugu baaxad weyn oo uguna dad badan magaalada isbitaalkuna uu isbitaalka weynna uu masaafo dheer u jiro marka adeegyada ay bixi aan bixinno waa adeeg ka haqabtiray dadkii xaafadda waa beri marka sida dadka bukaan socodka oo kale bukaan jiif ma lihin laakiin bukaan socodka dawadoodii oo tayaysan baa la siiyaa tallaalkii oo iyaduna meel dheeri u aadi jireen dadkii halkan ay ka helaan hooyadii dhalmada ahayd ee isbitaalka weyn aadi jirtayna halkanay ku dhashaa intay uurka leedahayna dee xaaladaheeda dawooyinkeedii la tacaaladeedii iyadana sidoo kale waxaa kaloo intaa u dheer xaruntan ay bixisaa adeeg caafimaad oo guurguura tiim baa jira loogu talagalay oo u dhoweeya adeega meelaha ka fog xarunta caafimaadka inay iyadana ay geeyaan dawada tallaalka marka sida tuulooyinka iyo xaafadaha ka fogfog xarunta caafimaadka waa beri marka si guud intaas waaye baahiyaha iyo adeegyada ay qabato waxaan u diri lahaa dadka waa beri in ay ku imaadaan xarunta caafimaadka shaqaale heegan ah iyo dawo tayo leh yaa laga helaa weliba hooyooyinka uurkale waxaan kula sii dardaarmayaa inay iska daayaan xaafadaha ay ku dhalayaane xarunta caafimaadka waa beri waxay leedahay umulisooyin u heegan ah mar walba in ay yimaadaan oo ayna umuliso dhaqameed iyo xilli xaaladoodu ay khatar galayso ayna noqonin inay yimaadaan xilli hore adeega aan bixinno maalintii un waay subaxii halka saac laga bilaabay ilaa koo iyo tobanka marka habeenkii ma shaqayno maadaama uuna isbitaalku lahayn ambalas waxaa loo gudbiyaa haweenkii ku xirnaa halkan oo kale isbitaalka weyn oo isbitaalkii laga howlgelayay habeenkii ayaa u gudbinaa guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi inooga eg barnaamijkii caafimaadka oo aad ka dhagaysanayseen raadiyaha sangooni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe hawada ugu kulmayna barnaamijka mid lamid ah waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka Thank you. caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradiina hala iseeyo